bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeennimo idaacadda dalsan dowladda soomaaliya oo i m f ta kala hadashay deencafiista dib u habaynta dhaqaalaha dalka odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta ka soo jeeda somalilan oo sheegay inay gebi ahaanba ay qaadaceen doorashada soomaaliya qaar ka mida dadkii abaaruhu saameyna ka soo barakacay degaano hoos yimaada magaalada kismaayo ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in gargaar loo fadiyo kulan looga hadlay wadashaqaynta laamaha amniga ee bulshada degmada dharkeenle ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho al-shabaab oo soo bandhigtay askar ay sheegeen inay isu soo dhiibeen akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mida dowladda dalka ruushka ayaa ka hadashay eedayntii dowladda maraykanka ee u jeedisay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maqasheen waa qodobadayna wararka ugu waaweynaa waa habeennimo sabtiga koo iyo labaatanka bisha koowaad sanada labada kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warkan oo dhammaystiran dowladda soomaaliya ayaa i m f ta kala hadashay dincafiinta weliba dib u habeynta dhaqaalaha dalka wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa madax ka tirsan bangiga i m f weliba sidoo kale waxauu kala hadlayay dib u habeynta dhaqaalaha dalka iyo sidii dowladda soomaaliya looga cafiin lahaa deymaha faraha badan wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa sidoo kale sheegay in mas-uuliyiin ka tirsan bangiga adduunka weliba i m f ta ay kala hadleen sidii soomaaliya looga cafin lahaa deymaha faraha badan waa sidoo kale sidoo kale sheegay bayle in mas-uuliyiin ka tirsan i m f ta ay kala hadleen sidii loo haabeen lahaa dhaqaalaha dalka horay ay ahayd markii wasaaradda maaliyadda ay soostay in ka badan lacagaha deymaha lagu lahaa ee dowladda soomaaliya ay cafiyeen wadamo ka mida qaarada yurub ee maraykanka iyadoo i m f ta sheegtay in inta badan lacagii lagu lahaa soomaaliya deyntaasi laga cafiyey odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda somalilan ayaa sheegay inay gebi ahaanba ay qaadaceen doorashada soomaaliya sida warkaanay ku faahfaahinayso faaduma cabduqaadir
siyaasiyiinta iyo odayaasha kasoo jeeda deegaanada somalilan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ka baxeen gebi ahaanba doorashada dalka kadib markii ay soo bandhigeen tabasho ay ka qabaan xafiiska ra-iisul wasaaraha islamarkaana aysan ku qanacsanin hanaanka uu ra-iisul wasaaruhu wax u wado si gaar ah waxa ay xuseen inaysan shaqo ku lahayn kuraastii ugu dambaysay hadda la shaaciyey in doorashadoodu la qabanayo intaasi kadib salaadiin odayaal dhaqan boqoro ayaa ugu horeyn warfidiyeenka la hadlay soomaaliya anoo wax badan hadlaya way aragtay anigu lix bilood baan sii qayliyayay waxaan arkayay waxaan leenahay sidaa boqorku sheegay doorashada waanu qaadacnay malagala mana tashan anu saddex kursi baan xulayey saddexdii kursi ee beeshaha aan xulayey waxaa laga soo laga soo sameeyey odayaasheedii iyo suldaanadeedii waxaa laga soo qoray meesha la idhaahdo maxay haydaane villa soomaliya xafiiska ra-iisul wasaaraha laga soo qoray warqad baa la soo gudbiyey halkaasaa la keenay waxaa la yidhi dadkaa samee dabeedna waa la sawiray waa la jirgareeyey waa la dooranaya oo doorashay galayaan bali wax alla wax beeshu ka og tahay iyo waxaanan waan ka ogahay midna ma jiro waxay u eg tahay oo u muuqataa ra-iisul wasaaruhu inuu dhisanayo musharax madaxweyne oo gaar oo kuraasayda u boobayo oo weliba qaraaba ay yihiin saasaa cad oo la og yahay waxaa la sameeyey oo runtii aan loo dulqaadan karin in labadii oday ee doorashada siyaasiyiinta nooha inaan wax talaal la weydiin guddi doorashada noo jira ma jiro marka laga sheego wiil yar oo kamaradiisa iyo shaambadiisa jeebka ku jirta mooyaane ma jirto guddi doorasho oo noo jira wax weyn baa khaldan in la saxana u baahan hadday sidaa ku sii socotana waxay keenaysaa waxaan hadhow lasoo laga kaban karin bay keenaysaa arrintaas sidoo kale waxaa iyana cabashada ay qabaan dadka ka soo jeeda somalilan ka hadlay siyaasiyiin iyo sanataro waxaannu halkan baaquga soo jeedinaynaa ugu horrayn ra-iisul wasaaraha oon leenahay ra-iisul wasaare xil weyn baad haysaa xilli xaasaasi ah ummadda soomaaliyeed u baahan tahay cadaalad iyo doorashadaas inay dhammaato si xor iyo xalaala ku dhammaato si dalku deganaan iyo dawladdii cusbayd u helo mas-uuliyaddaas intii xamar taallay cabasho xoog leh ayaa ka jirta ee adigu aad madaxda u ahayd waxa weeyaan soomaali nasiib darro waxay madaxa la gashay qool laydhaaho arbaca wa nisf afariyo badh taasaa waxaan jira ee runtii aan qurux badnayn ay ku socotay nin madaxweyne layidhaah ayaa ka soo duldegay isaga ayaa reerihii oo dhan doonaya inuu samayso iyadoo taa la yaaban yahay ayaa laga qabtay waxaa loo dhiibay nin ra'iisul wasaare la dhahay ninkii ra'iisul wasaarihii wuxuu noqday kudka guuroo qanjo u guur buu noqday oon ra-iisul wasaaraha baaq ugu jeedinayaa habraacii ay toddobada cisho u fadhiyeen inaan la baal marin ee ku soo noqdaan habraacii awooddii salaadiintan ay gacantooda ku soo celiyaan doorashadii cadaaladii looga fadhiyeyna ay ku soo noqoto boqor cusmaan buur madow iyo gudoomiye cabdi xanshe ayaa sheegay in muhiim ay tahay maamul goboleedyada iyo beesha caalamka ayna ka codsadeen in si deg deg ay usoo farageliyaan cabashadooda sheegeenna in dhammaan matalayaasha siyaasadda somalilan doorashadu ay ka baxeen wax alla wax ay ka og yihiin kuraastaa hadda dheggan ee uu soo dhejiyey odayaasha dhaqankuna waxba kama oga madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo doorashada sanhabsami socodkeeda door weyn ku leh waxaannu ka codsanaynaa inay joojiyaan arrinkaas soo farageliyaan waxaan leenahay gacanta ha laga qabto international communityguna ha soo farageliso arrinkaa haddaannu nahay annagu dadkii arrinkaa ay khusaysana doorashadii halkaasaannu ku joojinnay waxaa halkaa ka soo baxa oo walaaqanayaana waa xaaraan weeye doorashada lagu dhawaaqay hadda ee la sheegayo in la qabanayo waxaan u soo jeedinayaa prime ministerka iyo xafiiska dadka ka shaqaynaya arrintaas inay joojiyaan oo dib loo dhigo oo inta saxa ah ee la og yahay oo keliya doorashadaa loo qabto kuwa kalena dib loo dhigo ee la ysku haysto ee aan sax ahayn intaasaan odhanaya aad iyo aad baad mahadsan faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
qaar ka mid a dadka abaartu saamaysay ee ka soo barakacay degaano hoos yimaada magaalada kismaayo markaanay aniraada soo gaareen magaalada kismaayo ayaa ka codsaday heedaha samafalka in gargaar lala gaaro dadkan ayaa iyagu waxay ku sugayeen duleedka magaalada kismaayo waxaana sheegeen in loo baahan yahay in dadkan dhibaatooyinka haystaan wax loo qabto waa kuwan dadka iyagu degaankaas soo gaara abaartu ay saamaysay oo iyagu dalbanaya gargaar deg deg ah
ma aragno qoraal ma aragno haddaan nool qoral markasta feerisaan nahay meesha waxaa laga qaatay lacag weligaay mana soo maran waxaa laga qaatay samakaarna lamaana laga qor weligaay mana soo maran waxaan nahay dad meesha ku dhibin oo ku dhibin oo ku dhibin u baahan gargaar dawladda u baahan gargaar hay-adda u baahan gargaar islaamnimo aan nahay walaalayaalo oo dad walaalihiin aan nahay oo barkac eh kasoo kacnay tuulada jamaama baadiideed laakiin imaani laba biloodaa joognaa dad yarna ma naho waxaa ku samaynahaa ilaa shan boqol aa gaarina wiilka saa'id ah oo waxaana dhibini meesha ku ah u baahan gargaar badan u baahan daryeel u baahan dadnimo dad isfaroo dadkaayna ah oo u baahannahay dawladda ah oo ah hay-adda oo ah ahalkayna oo ah intii islaam ah marka meesha dhibbanaan ku nahay gaca waxaa ku nahay naxuus bas ilaahay nala ogi oo been aa aheeni markaasna haddaa nala yidhaha waxaa boon anukaa leh biihin anukaa leh anaa la dhahaa meesha gumaysaa ku nahay oo isleehay nala ogi oo bee aa ahayn waxaan rabnaa walaalahayna inaa anigay ninkii iga dambeeyna aad waraysatiin waxaan rabnaa sidii ahalnimo islaamnimo ah oo dawladda oo jubbaland aan ka codsahaynaa inaa meesha nala soo daday nala soo
al-shabaab ayaa soo bandhigtay askar ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya inay isku soo dhiibeen dagaalamayaasha al-shabaab abuukar xashare ayaa warkaa faahfaahinaya
xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa degaanka buulo fulaaci ee gobolka baay waxa ay ku soo bandhigeen laba askari oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen ciidanka dowladda soomaaliya balse ay isku soo dhiibeen al-shabaab labada askari ayaa waxaa magacyadooda lagu kala sheegay aadan maxamed cabdiraxmaan oo muddo toddoba bilood ah ka tirsanaa ciidanka dowladda ee ka howlgeli jiray degmada buurhakaba ee gobolka baay iyo maadeeya gaduudow mursal oo muddo sideed sano ah isaguna ka tirsanaa ciidanka dowladda kana howlgeli jiray gobolka shabeellada hoose warbaahinta al-shabaab ayaa waxa ay baahisay labada askari oo sheegaya in mushaar la-aan iyo dhibaatooyin kala duwan oo haystay awgeed ay uga soo tageen ciidamada dowladda soomaaliya oo ay ka tirsanaayeen taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaan weli ka hadlin ragga lasoo bandhigay oo al-shabaab ay soo bandhigeen kuwaas oo ay sheegeen in ay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda
kulan looga hadlayay wada shaqaynta laamaha amniga iyo weliba bulshada degmada dharkille ayaa loo qabtay magaalada muqdisho faadimo cabdiqardeer ayaa faahfaahinaysa
xilli habeen xaafadaha degmada dharkeeley waxaa howlgal ka sameeya laamaha amniga degmada taliyo ku-xigeenka saldhigga dharkeeley kabtan cabdifataax malaaq bashiir shanta taliyo waax ee degmada iyo taliyo xigeenka qaybta galbeed ee booliiska gobolka banaadir
qofka baris qolka aad gelayso waa inuu kuu jira wakiilada guud agtaad tagayaan oo ku fiirinaayo wax aad sameynayso awalaas guudan aad raacay tali wax walba wato walba oon galaa wax raacay tali wax mas-uuliyadda wax qaadana tali wax
waxaana uu ahaa howlgalkan mid looga hortegaya falalka libiga ku ah ammaanka ee mararka qaar ka dhaca degmada dharkeeley islamarkaana lagu xaqiijinaya ammaanka guud ee degmada ciidamadan booliiska howlgalka wade ayaa baaraya guryaha iyo goobaha ganacsiga waxayna joojinayeen baabuurta iyo mootobajaajyada iyagoo baaraya islamarkaana eegaya dadka iyo waxa saaran gaariga maraya meelaha ay howlgalladu ka socdeen taliyo xigeenka saldhigana waxa uu sheegay inay sii adkeyn doonaan hawsha adag ay qaranka u hayaan taasoo aan ku badbaadinayna buu yidhi dadka iyo dalka inta lagu guda jiray howlgalka tiro dad ah ayaa gacanta lagu dhigay waxaana la helay waxyaabo laga shakiyo ay ku jiraan hub aan sharciyeysnayn iyo gaari taarga la-aan ah sida booliiska howlgalka isku dabaridaya ay sheegeen sidoo kale ciidamada booliiska ayaa baadigoobaya koox fallaaga ah oo xaafadaha xamar looga yaqaano ciyaal weero kuwaasoo dadka ka furta moobilada iyo agabka kale oo ay wataan iyagoo mararka qaar tuuray iyo hub kale ay sitaan dadka ku dhibaateeya waxaana xaaladaas soo fargeliya booliiska oo soo gaartay cabashada dadka deegaanka markii uu howlgalka soo dhammaaday waxaa warbaahinta ugu horreyn la hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada dharkeenley cabdulaahi shaarkey waa howlgal soconaaya waqtiyada soo socda haddii rabbi idmo si isku duubni ah oo wada shaqayn ah annaga iyo laamaheennuba waa ku faraxsannahay waxayna noqon doontaa in waqtiyada soo socdaan sidaan si lamid aan u wada shaqayno haddii rabbi idmo aad aad u mahadsantahay bashiir durqan waa taliyo xigeenka qaybta galbeed ee booliiska gobolka banaadir waxa uu sheegay inay wadayaan howlgalkan maadaama lagu guda jiro xilli doorasho marxaladda siyaasadeed ee dalkana tahay mid kacsan waxaan ka bilownay howlgal degmada dharkiinley gaar ahaan waaxda labaad
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan oo idaacadda dalsan akhbaaraadka dibaddana dowladda ruushka ayaa sheegtay in iyadu ay ka jawaabi doonto iskuday walba dowladda maraykanka ay ku doonayso inay ku weerarto dalka ruushka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ruushka afayeen u hadlay ayaa sheegay hadal ka soo yiri dhowaantan dowladda maraykanka ee ku saabsanaa inay weerar ay ku qaadi doonto dowladda dalkaasi ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ruushka sergey lavrov ayaa sheegay in dowladda maraykanku ay ka badbadisay islamarkaana aysan ku haysan arrimaha ku saabsan badda mediterraneanka laakiin waxa uu sheegay arrinta dalka ukraine inay tahay mid u taalla dowladda dalkaasi ruushka ruushka ayaa hore ciidamo ugu daray dalkaasi ukraine inkastoo afar gobol oo ka mid ah dalka ukraine ay gacanta ay ku hayaan ciidamo ka tirsan kuwa dalkaasi ruushka waaxda arrimaha dibadda ee dalkaasi maraykanka ayaa sheegtay inay tallaabo ay qaadi doonto haddii dowladda ruushka isku daydo inay weerarto kiyef gudahaana warkii habeennimo aad ka dhegaysanaysa idaacadda dalsa khaartana dhegaysanaysa waa naga intaa
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel